The voice of America. VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa
waa galab khamiisa bisha juunna waa labayo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitroband iyo efemyada geeska afrika iyo weliba boggeenna v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadaan idinku hayno idaacadda galabtana waxaa ka mid ah qarax dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada muqdisho goordhoweyto
waxaana awoodiisa loo ilaahayy oo la badbaadiyey waxaan indhaheena ku arkaynay dad oo gaararkeena fadhiyeen oo markeena kuna baxeen ilaahay waana badbaadiyey baabuur gaarib ah oo nin madaxa hiiro ku leh oo bilaan inuu leeyaha loo maleeyo ayaa arkeena maray kaasina wuxuu ahaa mid ka mida dadkii ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay waraysi ayaannu idinkaga haynaa sidoo kalena waxaad maqli doontaan magaalada boosaaso oo ciidda si weyn looga diyaar garoobayo warbixin arrintaas ku saabsan ayaan idiin haynaa muslimiinta britain oo ugu baaqay dowladda in ay wax ka qabato la tacaalidda gacanka hadalka xagjiriinta garabka midig sidoo kalena muslimiinta maraykanka ayaa raba in dadweynaha kale ee maraykanka ah ay u muujiyaan kaalinta wanaagsan ee ay ka qaadan karaan isdhexgalka bulshada xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qarax baabuur oo aad u weyn ayaa ka dhacay gobolka helmand ee dhinaca koofureed ee dalka afghanistan sagaal iyo labaatan qof ayaa ku dhintay qaraxaasi halka in ka badan lixdan qofna ay ku dhaawacmeen qof goobjooga ah ayaa sheegay in askarta iyo shaqaalaha dowladda oo hortubnaa afaafka hore ee bangiga kaabul ee magaalada lashkaarka in markaasi nin isa soo miidaamiyey uu isku dhex qarxiyey xilli ay dadkaasi mushaarkooda sugayeen afhayeenka dowladda ee gobolkaasi cumar zawak ayaa u sheegay v o a in qaar ka mida dadka dhaawacmay qaarkood dhaawacoodu yahay mid aad u liitay isagoo intaasi raaciyeen askar iyo shacabba ay ku jiraan dadka waxyeeladu ay soo gaartay qaraxan ayaa kusoo beegmaya wax yar uun ka hor munaasabadda ciidda ee ku aadan maalinta axadda ah taasoo ah dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan masaajidkii caanka ahaa ee al nuuri iyo munaaraddiisii dhinaca u janjeedhay ee al hadba ee magaalada moosil ayaan hadda jiri doonin kadib markii ay burburisay kooxda daacish sarkaal ka tirsan milatariga ciraaq ayaa sheegay in ciidamada ciraaq ay konton mitir uun u jireen masaajidka markii kooxda daacish ay burburiyeen shalay arbacadii wakaaladda wararka ee daacish ayaase iyadu soo saartay bayaankaas ka duwan waxaana ay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ee maraykanku ay iyagu burburiyeen masaajidka saraakiisha maraykanka iyo weliba xulafadooda ayaa durba diiday sheegashada kooxda daacish masaajidkan oo loo yaqaano masaajidka weyn ee mowsil ayaa dhisnaa in ka badan siddeed boqol oo sano waxaana uu ahaa masaajidkii uu khudbadda ka jeediyey hogaamiyaha daacish abubakar albaqhdaadi sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka hogaamiyaasha midooda yurub ayaa maanta magaalada bruseles uu uga furmay shir laba maalmood soconaya oo ay kaga hadlayaan arrimaha la xiriira qorshaha ka bixitaanka britain ee dhaqaalaha gobolka iyo sidii loo sugi lahaa dhaqaalahaasi khudbad ra-iisul wasaaraha britain teresa may ay markaasi kulankaasi ka jeedisay ayaa kulankaasi ka jeedin doonta waxaana kulankaasi uu socon doonaa muddo laba cisho ah waxaana la filayaa in khudbadeeda ay kusoo darto sugitaanka mustaqbalka ilaa iyo saddex milyan oo muwaadiniin reer yurub ah oo hadda ku nool dalka britain sidoo kale mawduuca mustaqbalka in ka badan hal milyan oo reer britain ah oo iyaguna ku nool meelo kale oo midooda yurub ah ayaa noqonaya waxyaabaha ugu waaweyn ee ay labada dhinac ay tahay inay isla waafaqaan wadahadallada horaanta toddobaadkan u bilaabmaya kadib hadalka ra-iisul wasaare may ee habeennimada khamiista ayay hogaamiyaasha kalena waxay yeelan doonaan kulan aanay ka qaybgelaynin oo ay ku ballanqayn doonaan hanaanka kabixitaanka britain ee aftida ay u qaadeen sanadkii hore islamarkaana la qorsheeyey inuu soo gabagaboobo bisha maarj ee sanadka sidoo kale midooda yurub waxay ka hadli doonaan la dagaalanka arrimaha muhaajiriinta cusboonaysiinta cunaqabataynta ruushka dadaalka la dagaalanka xagjiriinta oo laga sameynayo dhinaca onlineka ama internetka iyo qodobo kale mas-uuliyiinta dalka belgium ayaa sheegay maanta oo khamiisa in booliska dalkaasi ay xidheen afar qof oo lala xidhiidhinayo baadhista weerarkii la fashiliyey ee lagu bartilmaamidsanayay xarunta tareennada laga raaco ee magaalada baariis magaalada brussels xafiiska xeer ilaalinta ayaa sheegay in dadkan ay xidheen kadib howlgallo ay ka sameeyeen brussels iyo hareeraheeda hase ahaatee wax faahfaahina kamay bixinin dadkan la xidhay xafiiska xeer ilaalinta ayaa ku sheegay ninkii doonayey inuu weeraro xarunta tareennada laga raaco magaciisana waxay ku tilmaameen eric van der kaas oo ay da'diisana ku qiyaaseen ilaa lix iyo soddon jir isagoo asal ahaanna ka soo jeeda dalka morocco galab wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan aan ku bilownay siddeed ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib weerar ismiidaamin ah oo maanta abbaara saddexdii galabnimo xilliga magaalada muqdisho lagu qaaday saldhigga ciidamada ee degmada waaberi kaas oo saaran waddada mashquulka badan ee maka al mukarama jamaal axmed cismaan ayaa haddaba khasaaraha weerarkaasi waxa uu ka waraystay axmed xasan colaad oo wariyaha v o a muqdisho oo markii weerarkaasi dhacayay ku sugnaa meel aan sidaasi uga fogeyn halka weerarkuu ka dhacay agaarka isgoyska dabka gaar ahaan saldhigan waa beri ayaa door laweed waxaa ka dhacay qarax baabuur oo loo adeegsaday baabuur qaf ismeedaami ah saldhiga ayuu ku leexday meel ku dhow ayaan joogay halkaa qaraxa marka wuxuu u geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo fara badan dad badan oo aniga iga ag dhowaa qaarkood wax dhintay iyo wax dhaawaca ayay noqdeen aniga iyo asxaab kaleo halkaa maraynay ilaahay oo naga badbaadiyey hadda waxaa meesha soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaybahooda kala duwan gaar ahaan laamaha amniga oo iyaa maaragtay baaritaano samaynaya dad badan oo dhimashadii iyo dhaawacyo soo gaareen ayaa la halkan laga qaadaya ilaa hadda weli meydad ayaa yaal oo ii muuqda oo qaar haween yihiin waa tahay colaad marka waxaad sharaxaadda naga siisaa khasaaraha inta aad adigoo hadda aragtay ee dhimashada ama dhaawaca dadka soo gaaray intee buu gaarsiisan yahay dhimashadu ilaa hadda sideed qafood ayaa indhahaya ay qabteen oo intii aan hadda aan arkayo oo maaragtay dhaawacun intaa wuu ka badan yahay laakiin inta hadda aniga aan arkay amba gawaarida ku duwatay oo jidka maraysay iyo mootobajaajka loo yaqaan mootooyinka oo haween ay u badnaayeen iyo ilaaladii saldhigga degmada waaberi gaar ahaan saldhigga iyo dadkii kale oo maaragtay jidka marayay oo ayaguna dhibaato ay soo gaareen marka ma yara dhibaatadu soo gaartay dadka shacabka iyo maaragtay dadka kale oo ciidamada isugu jira oo saldhigga ka agdhowaa gawaari fara badan ayaa ayaguna sidoo kale gubanaya oo jidka marayay ma la og yahay inkastoo aad sheegtay in goobta aad joogtay ama aad ka agdhoweyd marka qaraxu dhacayay haddaad dib u eegto wixii dhacay ka hor intaysan qaraxu dhicin ma la og yahay qaraxa wax geystay ma waxay ahaayeen baabuur yar mise gaari waxyaabaha qarxa laga soo bixiyo kuwa waaweyn qaraxa maxaa geystay gaariga waaba kan hortay hortay weli ka holcaya hortayda ayuu weli ka holcayaa gaari yar oo ahaa kuwa raaxada ah ee jidka ayuu marayay si automaatiga ayuu ugu leexday saldhigga marka qaraxa isla markiiba isla markiiba maaragtay qaraxu jidka ayuu galay marka jamal waxaa rabaa inaan ku dhiibo qaar kamid a raggii iga ag dhowaa oo meesha joogay oo qaraxa iyo markii ay arkayeen gaariga meesha maaragtay ku leexanaya ayaan ku dhiibayaa magacaada aniga cabdiraxmaan xasan baa la yidhahdaa cabdiraxmaan maxaa arkaysa adiga waxaan arkayay baabuurka oo meesha kinsa aayo u soconaya oo ku jiireeyey kabacdiina uu markaa kacay qaraxi baabuur kacay muxuu ahaa qarax saarif buu ahaa baabuur saarif buu ahaa nooca saarifka looga yaqaano xamar oo ah Ah.
boorkiya kaa muuqda iyo maaragtay qaraxii waxyaabihii oo maaragtay qaraxa ka dhashay Ah, marka marka ila- ilaahay baa wax jira laakiin oo bini aadan wax ma jiro laakiin qaraxaas waxaanu dhihi karnaa boqolkiiba boqol waxa weeye waxay ugu talagaleen iyagoo ku fishadeen laakiin annaga ilaahay baa na badbaadiyey ay, waana waa- waa- waa- waa- waa- waa- waana la arkaynay waxaana maro ilaahay ka ahay ragga iyaga qayb ka mida inay yidhaahdeen baaburkaas halis weeye ha.
oo qaybi kacday kabacdina nijeedka laamiga dhinaca kale baa hadda dad badan oo dhinacyadayna socday ama ma- waa dhinteen waa dhinteen Waa dhinteen, waa dhinteen. weli agteena ba yaallaan unaxariisto kuwana waa yaaleen kuwa waa dhigbaxayaan hadda haweenaa arkayna bajaaj ku baafa Ah, dad baa iyo nahooyin iyo dhanka kale dad baa eh, baabuur saarifun ahaa qaraxaas annagaa hubna inuu saarif ahaa Baa hubna ahaa marka markiiba waa la sheegay markiiba waa la sheegay khaasatan een, een, een, waa raggayna qaar kamida in baabuurku dhibaata ku qaraxay Waa tahay. Waa- waa naloo sheeg waa sheegay ha.
Hay. isla markiina saldhigga ku wareegay saldhigii ku wareegay war baabuurka ragga qaar baa ka kacay meesha ragga qaar baa ka kacay annagaa kicina dadka qaar baa ka kacay laakiin ilaahay waana badbaadiyey shan nin oo meel wada fadhida oo meesha ka soo horjeeda oo u jidha shan iyo toban mitir baan ahay hay saldhigga waa kasoo horjeeda saldhigga waa ka soo horjeedna meelahaas meesha saldhiggu yahay meesheeda kale baana fadhina Maya, sidoo kale een, jamaalow waxaa ila joogay isagana mid kamida oo raggii aan halkaan isla joognay magacaada cabdishakuur cali sheekh maxamuud Een, cabdishakuur een, waad waad arkaysa wixii dhacay bal maxaa indhahaada qabteen bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahay mahad iskale subxaana watacaala na badbaadiyey waxaan awood iskale ilaahay oo na badbaadiyey waxaan indhahayna ku arkayna dad oo gaararkeena fadhiyeen oo barkeena kuna baxeen ilaahay waa na badbaadiyey baabuur saarif ah oo nin madaxa hiire ku leh oo bilaan inay leeyahay loo maleeyo ayaa afteena maray wa yar oo nala joogay waa ka shakiyey wuxuu yidhi waa baabuurkan ma ma fahmin ragsigeeda mid way istaageen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qadaray inuu baabuurka islamarkii ku jiireeyo saldhiggii dhibaatadina ay meesha ka dhacdo ay dhimashadii dhaawac intaba waan aragnay badan indhahayga indhaheenaan ku aragnay yar oo baabuur gaariya watay oo agteena ku jiireeyey waa meyd dad badan oo reedahayna fadhiyeen meyd waaye ilaahay awood iskale laakiin laakiin ilaahay annaga waana badbaadi ilaahay waana badbaadiye waxaan dareemaynaa laakiin inaysan jirin weli maaragtay een, dhawaqii dhawaqii dhawaqii dhagaheena oo kasii qaylinayaa wasakhdii iyo dhibaatadii naga soo gaartay laakiin noloshii waan haynaa alxamdulilah waxaa muuqata yacni dayacaad fara badan oo jirta ayaana an muuqana anoo muuqata haddii aan nahay shacabka soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay dhibaatadaas naga waa tahay waaya aada mahadsan tahay Ee, jamaal ee, sida aad maqlaysid ee, raggan waa rag ee, goobta igula sugnaa waa yahay Een, arkayena wixii sida ay wax u dhaceen marka een, hadda waxaa socda gurmad la samaynayo iyo jidadkii oo ciidankii ay soo gaareen amniga oo wax ay ka qabanayaan kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a axmed xasan colaad oo ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay iyo weliba goobjoogayaal ah, uu wareysanayay intii uu khadka telefoon kula hadlayay wariyaha v o a jamaal axmed cismaan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
maalmo kooban ayaa nooga harsan ciidda fidriga haatana waxaa bilowday diyaar garowga ciidda iyadoo suuqyada magaalooyinka soomaaliya ay ku arkaysid haween caruur iyo dhalinyaro ku howlan iibsashada dharka iyo agabka kale ee ciidda intooda awoodda dhaqaale ay u saamaxday haddaba wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa booqday suuqyada magaalada boosaaso warbixintan ayuuna nooga soo diray
halkan waa bartamaha suuqa magaalada boosaaso waa xilli dadka intooda badan ay ka xagaabaxeen magaalada boosaaso xilligan oo lagu guda jiro wakhtiga kulaylaha ama xagaabaxa boosaaso haddaba saake waxaan booqannay suuqa weyn ee magaalada boosaaso halkaas oo ay dad badani ay u soo adeeg doonteen si ay u iibsadaan dharka ay ugu talagaleen inay ku ciidaan maalinta munaasabadda ciidulfidriga dhaqadhaqaaqa ganacsi ee suuqa magaalada boosaaso ayaa ah mid ku socday xowli waxaana jira mashquul aad u badan dadka suuqa ka adeeganaya ayaa isugu jiray dad ka xagaabaxay magaalada boosaaso ugu soo adeeg doontay iyo weliba dadkii horey ugu sugnaa waalidiin ilmahooda dharka ciidda u gadaya ayaa la arkayey iyagoo suuqa ku sugan kuwaas oo farxadda ciidda uga faa'iidaysanaya in ubadkooda ay u gadaan dhar kala duwan gabdhaha waxawey baa camburadaan oo aad iyo aad hadda loo xiiseeyo noocyadan waxaa yimaada cambaradan kale oo iyagana waxaa la dhahaa cambareela la dhahaa iyagana waa kuwan aad iyo aad baa loo ciiday ciidana la isugu diyaariyey maasha allah tabaarakallah caruurta badan hooyooyin badan safaro fara badan aad iyo aad baa la isugu yimaaday magaalada sidaa daraadteed dadku dadku aad iyo aad buu u fiican yahay moorarkooda iyo iyo ganacsiga ay soo shaqaysanayaan iyo si wax u gadanayaanba aad iyo aad baan ugu fiican tahay aad iyo aad bay u wanaagsan tahay dhar wallaahi dhar fiican baanu keennay oo aad iyo aad u wanaagsan oo nooga kala yimaadeen dalka china turkiga iyo dubay way nooga yimaadeen dhar fiican oo aad iyo aad u taya leh waxaan ku soo dhowaan shacabka soomaaliya gacmo fureen iyo niyad furan ku soo dhoweynaynaa dhar waxaan soo gatay casriga hadda yimi oo faashiyonka hadda dhexaysiiye ah waa kaan maasha allah aad baa sanadka wallahi loo iidayaa magaalada booso inkastoo dharku qaali yahay laakiin waa iska cadi waa iidun dadku waa lacaan baxay cajibaar cabdiqaadir maxamed kabo kabo iyo dhar haa waa dhar guduud ah alaabta lagu ciyaaro ma iibsan
qaybahan iibiye waxaa ka mid ah saraawiishii shaararkii macawisihii cimaamadihii waxa weeye suudadkii wax walba oo rag ah oo rag dharkiisa ah waa gadaa ma garata qiimadhimis haa iidda aad yaad iid qiimadhimis ballaaran baan u samaynaa wayuga dadka waxa weeye dharka ragga boqolkiiba sagaashan waxa weeye waa waa samaynaa adigu boqolkiiba waxaan leeyahay adigu toddobaatan waxaan samaynaa qiimadhimis ma garata munaasabadda u diyaargarowga ciidda ayaa magaalada boosaaso waxay ku soo beegantay xilli cimilada magaalada ay aad u kulushahay maamulka gobolka bari iyo kan degmada boosaaso laamaha ammaanka ayaa sheegay in ammaanka goobaha lagu tukanayo munaasabadda ciidda si weyn loo adkayn doono yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o e waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o e somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
bulshada muslimiinta ee britain ayaa ugu baaqay dowladda in ay wax wax badan ka qabato la tacaalidda gacanka hadalka ee xag jirnimada garabka midig kadib markii ama weerarkii isniintii loogu geystay dad muslimiin ah bannaanka masaajid ku yaala magaalada london weerarkaasi oo lagu tuhunsan yahay in uu geystay nin caddaan ah oo toddoba iyo afartan jir ah ayaa waxa uu ku dilay qof halka uu dad kalena uu ku dhaawacay warbixintan waxaa inoo haya henry ridgwell waxaana inoo soo koobaya ibraahim xasan daandurey ninka lagu tuhunsan yahay falkaasi ayaa ku qaylinayay dila dhammaan muslimiinta markii uu dadka dardarsiinayay gaariga laba maalin ka hor ay ahayd markii isla masaajidkaasi uu dhaqdhaqaaqe fayaas mugal uu ka digay weeraro khatara
waxaan qabaa in dowladdu ay ka gaabinaysay in ay aragto khatartaas iyadoo ay jireen hadallo muslim nacayb ah oo maalin walba soo burqanayay oo abuuraya xaalad gacanka hadal ah
mugal ayaa waxa uu aasaasay urur la yidhaahdo telmama oo isku duwa warbixinada ku saabsan weerarada loo geysto dadka muslimiinta iyadoo ururkiisana uu sheegay in dembiyada naceebka ku salaysan oo loogu soo horjeedo muslimiinta gacanka hadalka jireed uu ku jiro ay kordheen tan iyo markii weerarka argagixiso lagu qaaday manchester
arrimahan waxay leeyihiin saamayn dhinaca bulshada ah iyo sidoo kale mid dhinaca maskaxda ah waxaanay kala qaybinayaan bulshada taasi oo dhibaato halis badan ah waana ujeeddada xag jirka problematic and in some cases dangerous because extremists play on that.
weerarkii masaajidka london ayaa ku soo beegmay iyada oo sanad laga joogo markii qof ka mid a kooxaha mayalka adag ee midigta fog uu dilay xildhibaan jo cox khubarada ayaa waxa ay sheegayaan in boqolkiiba soddon ay kordheen dadka xagjirka ah ee midigta fog sida uu faahfaahinayo paul jackson oo ka tirsan jaamacadda northampton especially the prevent agenda in the UK, is very focused on tackling Islamist extremism. Uh, and ajandaha ka hortagga xagjirnimada ee dowladda britain ayaa ah mid si gaara diiradda loogu saarayo muslimiinta xagjirka ah iyadoo taasna loola jeedo in lagu xakameeyo xagjirka midigta fog waana arrin loo baahan yahay in loo fiirsado um, I think still needs to be looked at.
dadka wax faalleeya ayaa ku dhaliilaya warbaahinta maxaafadka ah inay sii hurinayso xiisadaha ka dhanka muslimiinta sida uu mar kale faahfaahinayo paul jackson My sense is that there's got to be some sort of relationship between wider mainstream perspectives.
waxaan dareemayaa inay waajib tahay in la helo qaab ay u wada shaqayn karaan qaybaha kala duwan ee bulshadu gaar ahaan kuwa wax caadi ah ka dhigaya in la colaadiyo muslimka Very extreme attitudes towards Muslim um, people.
xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ayaa waxa uu ku baaqay in gebi ahaanba la bedelo barnaamijka ka hortagga xagjirnimada laakiin dowladda ayaa daaficaysa oo ku tilmaamtay mid waxtar leh ibraahim xasan daandure ayaa warbixintaasi inoo soo koobayey henry ridgwell ayaana london ka soo diray laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaa
subax walba ku wahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo hawayska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan muslimiinta maraykanka ayaa waxay rabaan in dadweynaha kale ee maraykanka ay u muujiyaan kaalinta wanaagsan ee ay ka qaadan karaan bulshada dhexdeeda xuska maalinta caalamiga ee samafalka ayaa boqolaal ka mida muslimiinta ku nool magaalada los angeles waxay isugu soo baxeen wadooyinka si ay u caawiyaan dadka aan hoyga haysan wariyaha v o eda jenia dulot ayaa warbixintan ku eegaysa xuseen barre aadan ayaa noo soo koobaya in ka badan shan boqol oo muslimiin ah ayaa iyaga oo sooman u soo baxay waddooyinka magaalada los angeles iyada oo kulayl badan uu jiro waxaana ay kaalmo u fidinayaan kumanaan ka mid ah dadka aan hoyga lahayn ee ka buuxa waddooyinka magaalada muslimiinta ayaa u qaybinayay dadkaasi raashin biyo dhar iyo saabuun cumar xakiim oo ka tirsan hay-adda cilim foundation ayaa sheegaya in muslimiintu ay ololahan samaynayeen siddeed iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay As a Muslim, it's important that we treat mankind correctly the way that we are guided in the Quran. The Quran is the holy book of Islam, and in this book it tells muslim us ahaan waa muhiim inaan si naxariis leh ula dhaqanno dadka waana sida uuna faray qur-aanka iyadoo uu dhigayo in deriska la wanaajiyo annagu taas ayaan dhaqan gelinaynaa si aan dadka deriska nala ah u kaalmayno we provide neighborly needs for those who are in need of it.
cismaan khaan oo ka mida dadka muslimiinta ah ee arrintani ka qaybgelayay ayaa tilmaamaya inay muhiim tahay in warbaahintu tallaabooyinkan oo kale soo bandhigto because that's what essentially is not being captured in the media. They- We're being scapegoated, and a lot of Muslims in the media.
sababta aan sidaas u leeyahay ayaa in warbaahintu aanay muujin arrimahan oo kale dhammaan muslimiinta oo dhan waxaa laga bixiyaa sawir qaldan waana dulmi oo warbaahintu si kale ayay u soo bandhigtaa muslimiinta told to be of certain background.
ra-iisa giwala oo ka mida dadka sida mutadawacnimada ah hawshan u qabanaya ayaa tilmaamaysa inay ku faraxsan yihiin in ay dadka caawiyaan I mean, in society, you think about, you know, your cab driver is a Muslim, your doctor is a Muslim, your nurse is a Muslim. I'm a pharmacist, I'm a Muslim. You know, um, we're, we're here spreading the bulsho ahaan darawalkaagu wuxuu noqon karaa muslim sidoo kale dhakhtarkaaga kalkaaliyahaaga caafimaadka anigu waxaan ahay farmasiiste waxaanan ahay muslim sidaasi daraaddeed waxaannu nahay bulsho isku dhex jirta waxaana rabaa in aan kaalin ka geysto wanaagga bulshada And we want to participate in that definition of what it means to have an American dream.
tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayaa lagu qiyaasayaa in muslimiintu ay caawiyeen in ka badan siddeetan kun oo ka mid ah dadka aan hoyga lahayn warbixintaasina waxaa noo soo koobayay waryaheena xuseen bare aadan halka aad kala socotaana waa v o a washington haye ismaaciil haatan waxaan filayaa dhinacii qasiidooyinka in la gaadhay bisha ramadaan inta aynaan qaybta dambe u gudbin mid ka mid a qasiidooyinka ayaan dhegeystayaasha usu qabanayna
محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
وافشي وعنيدو وافشي وعنيدو وانا ذا الرسول كود وانا كيك وافشي وعنيدو وافشي وعنيدو وانا ذا الرسول كود وانا كيك warwarka adduunka lagu waari maaye wacdiga adkeeya warwarka adduunka lagu waari maaye wacdiga adkeeya
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
وأيام الخيرو وأيام الخيرو واحترك إسلامكو وفكو أهالي وأيام الخيرو وأيام الخيرو واحترك إسلامكو وفكو أهالي wararka adduunka wadbaka dambeeye wacdiga adkeeya wararka adduunka wadbaka dambeeye wacdiga adkeeya
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
واجبك إلهي واجبك إلهي وقتي يدا سلادا ويسديدا قاتا واجبك إلهي واجبك إلهي وقتي يدا سلادا ويسديدا قاتا wadiiqada qalloocan waxyeelada ibliisku waraar bay ku gelisaa wadiiqada qalloocan waxyeelada ibliisku
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شفيع الأمة
dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid a dhakhaatiirta kenya oo ku biiray mudaharaadyadii ay wadeen kalkaaliyaasha caafimaadka xubinta dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa qarax baabuur oo aad u weyn ayaa ka dhacay gobolka helmand ee dhinaca koonfureed dalka afghanistan sagaal iyo labaatan qof ayaa lagu soo waramayaa in qaraxaasi ay ku dhinteen in ka badan lixdan qofna ay ku dhaawacmeen qof goobjoogaha ayaa sheegay in askar iyo shaqaale ka tirsan dowladda oo hortubna afaafka hore ee bangiga kabul ee magaalada lashkark si ay u qaataan mushaarkooda uu weeraray qof isi soo miidaamiyey afhayeenka dowladda ee gobolkaasi cumar zawaak ayaa u sheegay v o eda in qaar ka mida dadka dhaawacmay dhaawacyadooda ay aad u culus yihiin isagoo intaasii raaciyeen askar iyo shacabba ay ku jiraan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay masaajidkii caanka ahaa ee al nuuri iyo munaaraddiisii dhinaca u janjeedhay ee al hadba ee magaalada moosil ayaan hadda kadib jiri doonin kadib markii ay burburiyeen kooxda daacish sarkaal ka tirsan militariga dalka ciraaq ayaa sheegay in ciidamada ciraaq ay konton mitir oo keliya u jireen masaajidka markii kooxdaasi ay burburiyeen masaajidka shalay arbacadii wakaaladda wararka ee daacish ayaa iyaduna bayaan ay soo saartay ku sheegtay warkaas hore ka duwan oo ah in diyaaradaha dagaalka ee maraykanku ay burburiyeen masaajidka masaajidkan oo loo yaqaano masaajidka weyn ee mosil ayaa dhisnaa in ka badan siddeetan ama siddeed boqol oo sannadood waxaana uu ahaa masaajidkii uu khudbadda ka jeediyay hogaamiyaha daacish abubakar al bakhdadi sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka hogaamiyaasha midooda yurub ayaa maanta brussels waxaa uga furmay shir laba maalmood soconaya oo ay kaga hadlayaan arrimaha la xidhiira qorshaha ka bixitaanka britain ee dhaqaalaha gobolka iyo sidii loo sugi lahaa ama loo xaqiijin lahaa dhaqaalahaasi khudbad ra-iisul wasaaraha britain theresa may ay ka jeedin doonto kulankaasi ayaa la filayaa gelinka dambe ee maanta in markaasi ay kaga hadasho mustaqbalka ilaa iyo saddex milyan oo muwaadiniin reer yurub ah oo hadda ku nool dalka britain sidoo kalena ah mawduuca mustaqbalka in ka badan hal milyan oo reer britain ayaa iyaguna waxay noqon doonaan mid laga hadlo kuwaas oo ku nool meelo kala duwan oo midooda yurub ah waxayna noqonayaan waxyaabaha ugu waaweyn ee labada dhinac ay ka wada hadli doonaan sidii loo bilaabi lahaa in mustaqbalka dadkaasi laga doodo mas-uuliyiinta dalka belgium ayaa sheegay maanta oo khamiisa in booliska dalkaasi ay xidheen afar qof oo lala xidhiidhanayo weerarkii la fashiliye ee lagu bartilmaamidsanayay xarun tareennada laga raaco oo ku taalla brussels xafiiska xeerlaalinta ayaa sheegay in dadkan ay xidheen kadib howlgallo ay ka sameeyeen brussels hase ahaatee wax faahfaahin intaas ka badan kama bixinin xafiiska xeerlaalinta ayaa ku sheegay ninkii doonayay inuu weeraro xarunta tareennada eric van der kaas oo ay da-diisuna ku qiyaaseen ilaa lix iyo soddon jir asal ahaanna ka soo jeeda dalka morocco galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan aan ku bilownay dhakhaatiirta kenya ayaa ku soo biiray mudaharaadadii ay wadeen kalkaaliyaasha caafimaadka kenya oo ka cabanayay mushaharaadkii oo ka daahay awgeed arrintan ayaa dhacaysa iyada oo ay si weyn u socdaan ololaha doorashada madaxtinimada kenya oo dhacaya horaanta bisha agost ee sanadkan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa nairobi nooga soo diray wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere howlgallada cusbitaalada dowladdu ay leedahay ee magaalada nairobi iyo nawaaxigeeda ayaa la sheegayaa in howlihii ay curyaameen maalintii labaad kadib markii ay dhakhaatiirtu ku biireen mudaharaadyadii ay toddobaadyadaan ku jireen kalkaaliyaasha caafimaadka oo iyagu agabka caafimaadka tuumayey howlwadeennada caafimaadka ayaa waxay ka cabanayaan mushaaraadka iyo weliba marin habaabin loo geysto xuquuqda ay u leeyihiin dallacsiinta gunnooyinka iyo waxyaabo ku saabsan qaabkay shaqada ugu soo laaban lahaayeen heshiis labada dhinac ay ku gaareen waa dowladda iyo hay-adaha caafimaadka ee bishii maaj ee sanadkan kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa la sheegayaa maanta inay ku jiraan maalintii siddeed iyo tobnaad ee ay shaqada ka fadhiiseen waxaana la arkayey sagaalkii aroornimo maalintii shalay iyadoo kalkaaliyaasha caafimaadka oo dhakhaatiirtu ay ku beereen ay hordhooban yihiin city hall oo ah xarunta looga taliyo dowladda hoose waxaanay ku dhawaaqayeen meesha waa inay baneeyaan xogayaha dowladda hoose ee gobolka nairobi iyo duqa magaalada waxaana ay sheegeen in aysan shaqada ku laabanayn haddii cabashooyinkoodan wax laga qabanin boorar ay ku qoran yihiin hadallo ka dhana dowladda hoose iyo qaabka markaasi heshiisyadii la gaaray wax looga qaban waayey ayay ruxayeen waxaana ay socoddeer ku marayeen wadooyinka isku xira baarlamaanka iyo dowladda hoose ilaa iyo intii kalkaaliyaasha caafimaadka ee waddanka kenya ay bilaabeen shaqa ka fadhiisadka siddeed iyo toban cisho ka hor ilaa iyo toban qof ayaa lagu soo warramaya inay dalka kenya oo dhan ay ku dhinteen iyadoo cisbitaalada dowladdu ay leedahay dadkii ka shaqaynayey ay faraha kala baxeen islamarkaana haatan dhakhaatiirtu marka ay ku biiraan ay noqonayso culays ka weyn kii hore maadaama sanadkeenu ka soo gudubnay dhibaatooyinkii ka dhashay mudaharaadka dhinaca macallimiinta iyo dhakhaatiirtuba ay saameeyeen adeegyada bulshada ee dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka dhakhaatiirtu waxa ay ka cabanayaan in aan boqolkii maalmood ay ku jireen mudaharaadka horaantii sanadkan aan la siinin gunooyinkii iyo mushaaraadkii ay lahaayeen islamarkaana cabashadooda waxa ay ku sheegeen inay ka maqan tahay waxyaabo kale oo xuquuqdooda ah ilaa iyo bishii disembar ee sanadkeenu kasoo gudubnay warweynaha dhakhaatiirta waddanka kenya ay ku bahoobeen marka lasoo gaabiyo loo yaqaano k m b d u ayaa sheegay inaanay dib ugu soo noqonayn shaqooyinka haddii aan cabashadooda wax laga qabanin xogayaha fulinta ee dhinaca caafimaadka magaalada nairobi bernando muye ayaa xaqiijiyey inaan dhakhaatiirta la siinin mushaaraadkii ay mudnaayeen isagoo sheegay in lacagta naqdiga ay dhibaata ka timid balse haatan ay socdaan wadahadallo dowladda iyo u dhexeeya ururada dhakhaatiirtu ay leeyihiin si ay shaqooyinka ugu soo laabtaan isagoo sheegay in xaaladdu ay caadi ku soo noqon doonto yaasiin sawar dheere v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali dt com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka ucitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban axmed xasan colaad ayaa inoo haya
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta maanta waxaan ku eegi doonnaa amniga magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay qaraxyo ay ka dhaceen qaraxyadaasi oo dad badan ay ku dhinteen halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo dhinaca kalena dowladda federaalka ay sheegtay gaar ahaan wasaaradda amnigu inay xoojisay dhinaca amniga howlgallo badanna ay ka wado magaalada muqdisho haddaba iyadoo dowladdu sidaa ay sheegayso ayaa qaraxyadu ka sii dhacayaan magaalada muqdisho xaggee iska qaban la'dahay amniga wax ka qabashadiisa xubinta dooda ayaan ku eegi doonnaa waxaana igala qaybgelaya cabdiraxmaan xasan cali oo ahaa sarkaal hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo sheekh nuur cusmaan alqudubi oo ka mid ah culammada soomaalida waxaana su-aashii hore aan siiyey cabdiraxmaan xasan cali cabdiraxmaan maalmahan qaraxya ka dhacaya magaalada muqdisho amnigana dowladdu waxay sheegtay inay xoojisay xaggee wax iska qaban la'yihin
bismi illahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay horta hadde awalba qaraxyadu waa dhici jireen muqdisho laakiin hadda waxaan islahay in muddada dowladan dambe iyo askaraha laamiyada la dhoobay iyo haddaa laba leeyahay qaababka idaacadaha nala ka adeegsanayo oo naloo muujinayo hadoodilka beenhawaarka micnaha filmaanta la jirayo waxaanu isnayaayiraa na gashayo waxaanu isnidha alla ilaahay xoogaa sidii hore waa dhaama iyo amnigu laakiin hadda wax isma bedelinoo hadda qaraxyadiina waa dhacayaan oo waa aragtaayo hadda waa waa is- iska dabajoog wax kaloo dheeriyaana waa noo soo baxeenoo wadadii baanba mari laanahay oo dad idcar de dowladda shaqaalahooda iskaba shan kun meelahaas wey marka saddex milyan iyo shan kun idcar qofkaan wadan ma wari karo halla baar baabuurka waxa marka waxaas amni kuma yimaado amnigu qaacidu leeyahay qaacidada dowladdu haddaysan aqoon waxay ku habboon tahay dadkii aqoonta u lahaayo ka soo baxay kuliyadaha ama yaqaanay ee shaqada amniga wadanka waa joogaane ha loo diro A- hadda anigu ma dhaliilayo askarta dalka hadda dowladda u shaqaysta oo dee way taagan yihiin oo waa shaqaynayaan har iyo habeen waa taagan yihiin oo jeerka waa taagan yihiin waa baarayaan laakiin sababta wadanka haysataa waxa weeye madaxda ka sarreysa kulli toddobiyo labaatanka sano waxay jireen bannaankaasay jireen wasiiradu waa waa waa- waa diasporo madaxweynihii waa diasporo ra-iisul wasaarihii waa diasporo saraakiisha ugu sarreysay ciidamada xoogga dalka waa diasporo hadda afartii sarkaal anugu hal nin baan aqoon afartii sarkaal oo ugu sarreeya dalka saddex baa diaspora labana london bay ka yimaad dadka yaqaanay bey-adda wadanka cimiladiisa iyo qaabkii isbedelkii maxsuul ee toddobiyo labaatanka iyo burburka haddii aan loo dhiibin nin mukayf ku jiro oo halkaas taleefon ama raadiyo kasoo haridlayo five to ten dhaha iyo halkaa maxaa ka anuu ammaan ku imaanmayo waay waa kugu soo noqona waay een, ee, cabdiraxmaan Een, sheekh nuur een, waa adiga waxaad ka mid tahay culimmada soomaalida een, qeybaha eh, ama bulshada een, maalmahan amnigu dowladdu waxay sheegtay in aad loo xoojiyey oo maaragtay shacabkuna ay adkaystaan ma kuu muuqataa inay amnigii dowladdii wax ka qabanayso Een, horta amnigu aad buu u fiican yahay maanta haddii la fiir maalmihii lasoo dhaafay ee, boqolkiiba boqol waxaa la dhihi karaa amnigu waa sugan yahay Ee, inkastoo laga yaabo walaalkay waxyaalaha u dhaliilaya inay muuqdaan oo de dadka moralkoodii in la soo celiyo iyo dadkii nabadgelyo waarta in la la abuuro ay weli dhiman tahay haddana qaraxyadii joogtada ahaa iyo hoteeladii la gelayay iyo ismiidaamintii tirada ka badnayd boqolkiiba boqol waa la xakameeyey wayna roon yihiin baan isleeyahay aragtidayda Ee, waxaana wanaagsan hade dadku inay saadaal wanaagsan bixiyaano rasuulkeena calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi allahuma innii as'aluka alamna waaliimaan iimaanka ayuu wuxuu ka horumariyey amniga way macnaha wax kastoo nolol oo bini aadamkan ay ay sameeyaan waxaa ka horeeya in dadka amnigooda la la sugo oo amni ay helaan dadku oo cabsida iyo walaaca iyo waxaan ay ka cabsanaan ay ka baxdo way marka boqolkiiba boqol anaga waxaan isleeyahay intii hadda aan macnaha sidii hore ee Ah, dowladda farmaajaba intay jirtay aad buu u sugan yahay amnigu waan isleeyahay Macnaha wax baa iska bedelaan leh.
Qarax- qaraxyadiina isbedel weyn baa muuqda oo hoteelada lagu gelayo xildhibaanada lagu leenayo salaadiinta lagu leenayo dadka shacabka lagu kharbudayay boqolkiiba boqol way yaraatay meel iyo mar iyo laba wax kusoo ururay weeyaan weliba intaasoo qarax oo jeeroo la fashiliyey baa hadda dhacdo inta badan oo laamaha amnigu ay fashiliyeen way dhacdaa
waaya waa kugu soo noqonaya waaya raali bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye waa shiikhu waa ku mahadsan yahay horta aragtidiisa fiican in dowladda la taageero dowladnimadu waa si yar baa lagu burburiyaa laakiin si si adag baa lagu dhisaa waa aaminsanahay anigu in wax noo hagaayaan laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye dhaliisha jidha anigu hadda dowladdan dowladdu ka horreysa kama fikeri jirin anoo waddada maraya ama baabuurka lagugu qarxiya laakiin hadda waxaan ka fakera anoo fayl ku jira laba saac laba kilomitir ama hadee ile way joogaanoo awoodii baabuurka de waa kaa daraad madiine ka dhacday moogta waxaa haddaan ka fakeraa waxa wey baabuurba hadda ma raaco mana wato ma fahamti waxaa xagga amniga marka laga hadlo ama haddaa la kuraya ciidamo tiro badan oo iyaga ah oo isu soo dhiibay oo yimid ma aynaan maqal mana aynaan arag qof haddii la qabanayo ama qof la dilayana madaxda ugu sarreysayba waa la dilay laakiin wax kuma baabi'inaya hawshii labilexaadsi waa shaqaynays ma fahanta micnaha arrinkaas marka amnigu sansaan baa maga- amniga magaalada lagu sugi karaa ama dalka sansaanka hadda wuu ka maqan yahay dadka hadda shaqada haya Een, markaad fiiriso sheekh nuur een, adiga aragtidiina ka hadlaysaa iyo waxa idiin muuqdo een, haddana dowladdu sida ay sheegaysa dadaal badan bay wadaa hadda toddobaadkan dad badan baa dhintay een, si uu macnaha amni darrada weli siima muuqato waxaa muuqata oon qofna ka qarsoonayn horta nimanka al-shabaab oo hadda carabka ku dhuftay uu yidhi xarumo waaweyn oo iyaga een, ay kasoo duulayaan oo ay dadka ka weerarayaan ma jiraan laakiin waa waxay bulshada dhexdeeda ay ka samaynayaan taas waxay ku toosaysaa horta marka koowaad dadka nimanka neceb laba qaybood weeyaan oo qaybna waxay u neceb yihiin caqiide ahaan iyo mabda ahaan qaabna waxay xataa iyagoo fikirkooda aaminsan bay laga yaabaa inay dowladda ka mid yihiin ama dadka shacabka ay ku dhex jiraan hase ahaatee in orientation la sameeyo isaga laftiisu saraakiisha uu ka mid yahay oo ummadda u dhaarteen oo u shaqaynayaan baa la rabaa orientation inay sameeyaan xarumaha ciidanka intay orientation ka sameeyaan inay cadaawadoodii ku abuuraan oo dadkaas dad xun inay yihiin oo argagixiso ay yihiin oo wadanka kharibayaan oo dadkii ay baabiinayaan in loo sheego dadka oo dadkii intii laga dhaadhiciyay dadkii ay wajahaan ayaa la rabaa laakiin ciidamada haddii la yidhaahdo amnigii way sugayaan amnigii waana sugan yahay maasha allah boqolkiiba boqol sida hadda uu sheegayo xarakada shabaab meelo hadda gooniyaho ama hub gooniya ama ciidan gooniya oo lasoo qabto ma jiraan amnigu markiisoo ku sugmaya wuxuu ku sugmayaa horta nimankan dadkan bay ka mid yihiin ninkan buu la dhashay kaas buu la dhashay kaas dadkuna way is yaqaanaan haddii oo qof walba uu loo sheego oo lagu abuuro mabda'an islaamka oo saxda ah oo xag jirnimada aan ahayn oo dowladnimo in la helaa dadku inay wada shaqeeyaan in qofka mas-uulkaa lala shaqeeyo in amniga iyo wasaaradahooda lala shaqeeyo amnigu wax muhima uu yahay haddii laga dhaadhiciyo liyatoshin loo sameeyo qof walba wuxuu dareemaya walaalkii hadduu yahay oo nimankaa ku jiro inuu yidhahdo aniga walaalkay dadka dadka khariba ku jiraay halaga soo qabto uu isagana ciidamadii ku gacan siiya imaanaysa laakiin haddaad dowladdii la dhaliilo oo la yidhaahdo dowladdu waxa ma hayso waxaa soo laakiin siduu sheegaya suu sax ma oo saraakiishan qurba joogta ah oo hadda waddanka hogaaminaysa iyo والله colaado anigu ma qabo midaas maada la yiraahdo waxaa jirta globalization ayaana political series wax ka baranay maada globalization la yiraahdo la barayo adduunku inuu isdhex gal baa adduunka ka jira maanta waxaa laga yaabaa adigu passport inta qaadatin inaad Mareykan tagtid ama Ethiopia ka dhacid ama meel walba aad ka dhacid haday diyaas bar yihiin in ummadan loo shaqeeyo ummadan mandaqada ku nool oo dhan amni loo abuuro dawladnimo la gaarsiiyo ayaa muhiim ah kan kana passport wata inaynu ku mashquulno waxa ma aha haye ray waxaan ku sheegay haye sheekhu macna fikirkiisa waa u jeedaa waa maqlaysaa wax fiican buu ka hadla wax fiicanna waa la qabaa anugu anugu aqoonta ciidanka aan ka aqaanimaba ahaba tan sida loo suga amniga laakiin sida dalka loo difaacaan barta waxaan kuu sheegayaa waxa muhiimka ah waxa weeye waxaan ka hadlayna oo mayn boontegayno amnigii ma fiicnaaday mase waa rajo xumo anigu ciidanku hadda wuu ka shaqo fiicanya kuwii hore awal shaqaynaya waana fiicanya janta ber jantan ku yiri waa fiicanya boqolkiiba sagaashan laakiin madaxa ka sarreeya hadduu xun yahay khaldaa ma khaldo mar haddii madaxii sarre uu ciidanka ka xun yahay amnibaa soo kordhay ma dhihi
walaalkay waxaan weydiinaya cabdiraxmaan haddii uu yidhi difaacii dalka anaga usoo tababartay oo difaac oo aqoon u leh haddana uu sheegay uu yidhi dowladnimadu waxay ku toosi kartaa in xiriir la sameeyo wasaaradihii amni wasaaradii difaaca iyo tii amniga iyo la isku xiro population shacabkii oo xataa madaxweynuhu maalin dhaweyd baa carabka ku dhuftay al-shabaab jiritaankoodu inay ku xidhan tahay shacabka iyo ciidanku inay wada xidhiidhaan de walaalkay isagaaba aqoontii ugu badnayd leh inuu hadda ka shaqeeyo xidhiirkoo madaxda iyo
shacabkaaada maasantiina labadiinaba kuwaasna waxay kala aayeen cabdiraxmaan xasan cali oo hore uga tirsanaa ama ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo sheekh nuur cusmaan alqudubi oo ka mid a culimmada soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim
axmed xasan colaad iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo ibraahim xasan daandure
ku soo dhowaada weydii dhakhtarka waxa ay ugu martiya toddobaadkan dhaktar cali maxamed jimcaale oo qaabilsan xanuunnada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee daamey ee magaalada muqdisho magaciigu waa mahdin oo cumar ka soo hadlaya degmada warta nabadda dhiigkarku wuxuu saameeyaa wadnaha wadnaha haddii oo saameeyo dhiigkarku wadnaha waxaa kasoo qaadaya xidid xididka oo keenayo jirka dhammaantiis jirka dhammaantiis hadduu keenayo xididka ayaa ku dhaca in oo yaraado sidaa oo xididka markii oo yaraaday dhiiggan oo culeys barashar oo fula sidaa oo dhiigkara ku yimaada marka ma la dhihi karaa xididkaasi daawooyin kusoo celinayay xaaladii hore oo sidii saxda uu weynaayay inuu kusoo laaban karo su-aasha labaad oo dhakhtarka aan weydiinaya waxay tahay qofka dhiigkarka markii laga ogaanayo hal mar oo laga qaado miyaa lagu dhihi karaa dhiigkar oo qabaa mase dhowr jeer ayaa laga qaadi doonaa baaritaankaas la marsi doonaa su-aasha koowaad markaan ka jawaabo wadnaha wuxuu ka mid yahay asiga naftiisa muruq ka mida waxaa waaye jirka ka mida waaye asiga waxaa u baahan in la dheeli tiro oo la siiyo dhiig la siiyo haddii wadnaha weynaado dhiigga oo qaadanaya yaraana sidaa darteed waxaa ku imaana iskiimika ku imaana dhibaa ku imaana hybertitions ku imaana haddii aan fiirin dhinaca su-aasha labaad oo ah dhiigkarka ma hal maraa lagu ogaadaa mase dhowr mar su-aal aad u fiican waaye qofka dhiigkarka markuu dareemo wuxuu tegayaa meel lagu cabiro waxaa kala duwan habka loo cabirayo waxaa xasuustaa waxaa ii yimid qof dhiikarow qaba uu ii sheegay laakiin dhiiggiisa wuxuu ahaa laba boqol iyo toban iyo hoosoo boqol labaatan oo ii yimid markuu ii yimiday aan dhiikar ka cabirnay wuxuu noqday normal oo noqday wuxuu soo galay boqol labaatan iyo toddobaatan iyo shan uu noqday sababta keenta waxaa waaye qofka cabiray sabab sida uu cabiray qaldan haddii si saxa aan loo cabirinin waxaa imaanaya qalad ah fals positive ah macnaha si qaldan oo dhikar loogu sheegaa isagoon qof ka qabin marka waxay u baahan tahay xataa marka isbitaallada la joogo oo neersinka cabirayaan waxaa loo sheegaa habka loo cabiraa la baraa habka haddaan la barin intuu iska yimaado gacanta sorab iskaga cabiro waxaa imaanaya dhikar qalada imaanaya waxaa kaloo jiro qofka hadduu maanta dhikarka oo bareesharka oo kaco sistolika diastolika oo kaco dhikar mara madhidaysid waa sugaysaa haddii uusan haay ahayn oo aada u badnayn waxaa ku celinaya laba mar saddex mar afar maraa ku celinaya hadduu aada u badan yahay go-aan waxaa qaadanaya inuu dhikar qabo haddii laakiin uu waxyar badan yahay oo kale waxaa leedahay okay berri iisoo laabo haddana berri dambe iisoo laabo saddex maalmood afar maalmood aa baaraysaa afar maalmood markuu dhiigga kacsan yahay waxaa kuu soo baxay inuu dhikar qabo waxaa dhici karto dhiigga qofku markuu ku yimaado uu daalan yahay xooga yar inuu kaco bareesharka in waxyar uu ku darsamo dhakhtarka qiyaasa inuu qiyaasa la rabaa xataa waxaa loo baahan in labada gacmood laga cabiro gacanta bidix laga cabiro gacanta midig laga cabiro waxaa dhici karta inuu mid dhiikar noqdo midna uu noqon waayo marka dhiikar ma qaba macnaheeda waaye labada masa keenin waa in labada gacmoodba dhiikar oo keenaa waxaa la rabaa in dhowr mar marka la cabiro uu dhiikar keenaa hadduus intaasoo dhan ahayn dhiikarka ma aha marka wuxuu u baahan yahay inaad dhiikaraa qabtaa lagu dhaho in marka hore si fiican loo raadiyo waqti badan la siiyo oo dhiikarka la ogaado qalabka dhiikarka lagu ogaado ayaa noocyo kala duwan u qaybsama sida mashiinka dadka lagu xidho haddaba dhakhtarka ayaa wuxuu noo sharaxayaa kan ugu fiican ee laysku hallayn karo dhiikarka waxaa lagu cabiraa mashiino badan kuwo waxaa lagu cabiraa automatic ah waxaa lagu cabiraa kuwo aan automatic ahayn oo dhagaha la gashana la dhegaysana lagu cabiraa labada lagu cabiraa kuwa saxda ah waa kuwa dhegta inta la gashto oo bareesharka lagu xiraayo oo la dhegaysana kuwa saxda ah waaye laakiin kuwa automaticda naftooda qaarkood sax waaye waxay kaaga baahan tahay mashiinkaada ma shaqaynaya dhiikar dhiigga ma shaqaynaya mise ma shaqaynayo inaad subax markaa soo gasho mashiinkaadu adig isku cabirto qofka oo si ku isku cabiro oo dhiikar ka qabin markuu ogaado inuu mashiinkii sax yahay oo dad ku cabiri karaa laakiin haddaa intaa mashiinkaadu qaldan qof ku cabirto dhiikar tiraahid problema imaana waxaa xasuustaa waxaa la ii keenay maalin cunug yariisa oo qaba sokor shan boqol ee sokortiisa mare sokorta markaan ka cabirnana waxay noqotay konton toddoba laakiin shan boqol waxaa soo sheegay farmashiga shan boqoloo qaba haddii lay keeno aan daawo ku bilaabo aan jiifiyo its problem hore mataqaana qofka ka dhimana laakiin waxay kaaga baahan tahay try inaad mar adiga ku celisid oo hubisid oo hubisay u baahan tahay marka mashiinkaada inuu shaqaynaya inaa hubisid waaye sidaa uu cabiraysa inaa hubisid waaye haddii qaabka kaa xun yahay hadduu mashiinkaa xun yahay automaticada waa isbadbedeli karaa waa halaabi karaa waxaasoo dhan waxay keeni karaan si qaldan in dhikar loo sheego sida maalin walba dhici karta waa intaasina waxaa ku dhan weydii dhakhtarka waxaana toddobaadkan marti ugu ahaa dhaktar cali maxamed jimcaale oo qaabilsan xanuunnada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee daamey oo ku taalla magaalada muqdisho intaan barnaamijkanu kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiiba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii weydiye dhakhtarka ibraahim xasan daandure aanu intaasi ku dhaafno markana ismaaciil xuseen farjar oo dhinacay ka fadhiya bal aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa inuu hal iyo laba ka mid a noo dulmaro mahadsanid falastiin qarax baabuur oo aad u weyn ayaa ka dhacay gobolka helmand ee dhinaca koofureed ee dalka afghanistan sagaal iyo labaatan qof ayaa ku dhintay qaraxaas halka in ka badan lixdan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen goobjooge goobtaas ka agdhowa ayaa sheegay in askarta iyo shaqaalaha dowladda oo hortuban afaafka hore ee bangiga kaabuul ee magaalada lashkaraag ee si ay u qaataan mushaharkooda uu weeraray qof isa soo miidaamiyey afhayeenu hadlay maamulka dowladda gobolkaas ayaa u sheegay v o a in qaar ka mida dadka dhaawacmay uu dhaawacoodu aada halis u yahay dhinaca muusilla masaajidkii caanka ahaa ee al nuuri iyo minaaradiisii dhinaca u janjeedhay ee al hadba ayaan hadda kadib jiri doonin kadib markii la burburiyey sarkaal ka tirsan milatariga dalka ciraaq ayaa sheegay in ciidamada ciraaq ay konton mitir uun u jireen masaajidka markii kooxda daacish ay burburiyeen wakaaladda wararka ee daacish ayaa iyaduna warkaas ka duwan sheegtay iyagoo yidhi diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa weerar ku qaaday masaajidkaasi mahadsan ismaaciil markana dhinacii qasaa'idka bisha barakaysan ee ramadaan aanu dhegaystayaasheena ugu talagalnay
murjisada qur-aan kale buqaamudaytii la sheego adaa maclinkii maqluuqe muxamadow midigta noo dhiib adaa murjisada qur-aan kale buqaamudaytii la sheego adaa maclinkii maqluuqe maxamadow midigta noo dhiib
maxamed axmed qoomaal iyo faadumo axmed oo qasiidadaasi noo qaadayay gebagabo waxay u ahayd idaacadda iyadii galabnimo falastiin axmed iimaan iyaanoo ismaaciil xuseen farjar ayaa si wada jir idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ilaahay nagu banaysto anigu kaa maarmi maye maxamadow midigtaydii isaan marano ilaahay nagu manaysto anigu ka maarmi maye maxamadow midigtaydi